أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacaanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka wararka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah baadariga madaxweynaha ka ah dalka yuganda oo hadallo bahdilaada kula kacay madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo nidaamkooda kadib khudbad uu ka jeediyey kulan ka socday magaalada nairobi ee dalka kenya warbixin ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale caawa faafreebka waxaad ku maqli doontaan taliyaha sirdoonka dowladda ridada ah ee turkiga oo safar qarsoodiyaha ku soo gaaray magaalada muqdisho haddaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa caawa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah wallaahi waddadan inuu dhibaataan ku qabnaa dhibaato waxaa waaye carratuulaa la suubiyey laamigii waa qodeen meelay inta ka buuxsheen ee carradii nagaga tageen ma garat wax naga qaadaya male suwaaladda waa kuu dheertahay wasaqda waa kuu dheertahay musqulaha waa noo dheer yihiin habeenii maalin canshuur baana laga qaadaa tirismataalaana laga qaadaa waa ganacsatada iyo wadayaasha gaadiidka magaalada muqdisho oo ka cabanaya burburka iyo bulaacadaha ku soo furmay qaar ka mida waddooyinka magaalada muqdisho xilli roobaadkan barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada muqdisho oo arrimaha ka hadli doona isimada iyo odayaasha dhaqanka deegaanada uu ka arrimiyo maamulka loogu yeero puntland oo shaaciyey inay ka soo horjeedaan in dekadda garacad lagu wareejiyo imaaraadka oo la sheegay in saraakiil ka socotay halkaa la geeyey barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan isimada deegaannadaasi oo arrimahaasi ka hadlay qodobadaas iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaa si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan oo xasaasi ah hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonaa baadariga madaxweynaha ka ah dalka yuganda ayaa hadallo bahdilaada mar kale kula kacay madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo nidaamkooda taagta daran kadib khudbad uu ka jeediyey kulan ka socday magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya xubintaas iyo sidoo kale war kaloo ku saabsan taliyaha sirdoonka dowladda ridada ah ee turkiga oo safar qarsoodiya ku soo gaaray magaalada muqdisho waxaan ku soo gudbin doonaa xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta oo halkan uu ka soo jeedinayo walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani waad mahadsan tahay walaalka faysal bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena hadalhaynta oo aynu idinkugu soo gudbin doonno insha allahu tacaala warbaahinada islaamiga ah ee jihaadiga iyo warbixinnada ay ka qoreen caalamka iyo bariga afrika innagoo soo qaadanayna warbaahinta magaceeda iyo ciwaanka doorxulka hadalhaynta ee markaas taagan faysal oo iminkaba aynu ku horrayno barnaamijka faafreebka wararka barta uu ku leeyahay aaladda telegram-ka oo uu ku soo daabacay ciwaano kala duwan waxaynu ka soo xulanay laba ciwaan oo kale ah oo kan ugu horeeya uu yahay madaxweynaha dowladda nasaarada ah ee uganda yuweri museveni ayaa mar kale jeediyey hadallo uu ku bahdilayo kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo murtad xasan garguurte faysalow baadari yuweri museveni oo khudbad ka jeediyey shir ka dhacay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda villa soomaaliya ay tahay mid taag daran oo diifta ay ka socoto islamarkaana ku tiirsan sandareerada ay ka hesho dowladaha shisheeye islamarkaana kooxdan riddada aysan ahayn dowlad madax bannaan oo wax soo saar leh faysalow waxaa la odhan karaa baadarigan kibirrowga ah inuu si aadii ugu jeesjeesayo ee murtadkan dabadhilifka ah ee xasan garguurte iyo kooxdiisa ku dacdaraysan soomaaliya iyo muqdisho isla qodobka xiga aanu kasoo qaadanayno isla faareebka wararka ayaa waxa uu yahay mid ka mid a falanqeeyayaasha daraaseeya arrimaha bariga afrika ayaa waxa uu sheegay in haddii ciidanka kufaarta afrikaanta soomaaliya ka baxaan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegi doonto dalka oo ay ugu horeyso magaalada muqdisho haddaba warbixin dheer oo bogga lagu daabacay ayaa waxay ku bilaabanaysaa kulan uu soo qaban qaabiyey maxadka arrimaha dibadda ee fadhigiisu yahay magaalada adis ababa oo looga dooday dhibaatooyinka ka jira geeska qaaradda afrika iyo taxadiyada mustaqbalka ay wajahayaan wadamada dhaca mandiqada ayaa lagu soo hadal qaaday xaaladda soomaaliya iyo ka bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee atamis isugu yeeray haddaba faysalow gaalka lagu magacaabo ee matt briden oo ah falanqeeye iyo cilmi baare u dhondaloola arrimaha bariga afrika ayaa waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso islamarkaana markii ay ka baxaan ciidamada shisheeye dalka ay la wareegi doonaan guud ahaan wadanka oo ay ugu horeysa buu leeyahay magaalada caasimada ah ee muqdisho gaalkan run ahaantii waxbuu saadaalinayaa faysalow mar la weydiiyey su-aal ahayd waxaad xustay saameynta al-shabaab ee gobolka taageerada ciidamada shisheeye iyo dhaqaalaha caalamiga ah si loo sugo amniga si loo sugo amniga soomaaliya haddii taageeradaas lagala noqday intee in la eg ayay al-shabaab ku qaadan kartaa ayuu ku jawaabayaa sida tan al-shabaab waa ay xoog badan tahay wayna xoogaysanaysaa hadda iyadoo midowda afrika uu isu diyaarinayo inuu ka baxo sanadkan waxaan aragnaa al-shabaab oo soo laabanaya in etoobiya ay sii joogto xadka galbeed iyo in kale su-aasha isweydiinta mudane ayaa ah al-shabaab ma awoodaan in ay halis geliyaan muqdisho magaalooyinka ku xeeran muqdisho iyo jiritaanka dowladda federaalka mar kale haddii ay maqan yihiin ciidamada a u taasi waa waxa dhici doona marka faysalow waxa uu gaalkan tilmaamayaa in ciidamadan isu keenkeenka ah ee afrikaanta ee jinsiyadaha kala duwan leh inay waddanka u joogaan iyagoo difaacaya mabda-ooda gaaleed islamar ahaantaana haddii iyagaas la waayo waddanka ay qabsanayaan mujaahidiinta oo inta badan soomaaliya ku maamulaya ku dhaqanka shareecada islaamka weli isagoo hadalkiisa sii wata ayuu rajaxumo ka muujiyey ciidamada cusub iyo howlgalka ee kooxda riddada iyo howlgalka kooxda riddada ee ka dalbatay midowda afrika si loo ilaaliyo dowladaha bixiya qarashaadka ku baxa howlgalka shahadala dirirnimo ee soomaaliyana ay arintaasi ka cagajiidayaan waxaana uu leeyahay mar kale waxa ay soomaaliya samaysay ayaa ah in ay codsatay howlgal cusub oo bilaabanaya laba kun shan iyo labaatanka oo ay ka heli doonaan ilaa iyo toban kun oo askari oo a u ah sidii loo ilaalin lahaa dowladda federaalka iyo in ay ilaaliyaan magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale qaarkood ma garanayo ayuu leeyahay in la aqbali doono soo jeedintaas hadda waxay ku jirtaa gacanta midooda afrika waxaana loo gudbin doonaa u n-ka qaar ka mida dowladaha bixiya deeqaha ayaa la weydiin doonaa in ay bixiyaan kharashka laakiin waxay u muuqdaan in ay ka cagajiidayaan in ay sidaas sameeyaan xitaa haddii ay hirgasho waxa ay noqonaysaa cudud aada uga tiro yar oo aan awoodin in ay sugaan soomaaliya oo idil sidaa darteed khatarta dhabta ah ee hadda jirta ayaa ah in al-shabaab ay dib ugu soo laabtaan qaybo ka mida soomaaliya ayna mar kale bilaabaan khataraha ay muqdisho ku hayaan faysalow kulankani lagu qabtay adis ababa ee lagu soo bandhigay khataraha ka jira geeska afrika oo ay ka mid tahay halista ay wajahayso kooxda riddada soomaaliya kadib kabixitaanka ciidamadan jinsiyadaha kala duwan leh atmis isugu yeeray ayaa ku soo biiraya walwalka iyo walaaca aadka u xoogan oo ay gaaladu ka qabaan burburka nidaamka kooxdan taagta daran ee riddada ah ee fadhigeedu yahay muqdisho markay ciidamada shisheeye dalkan muslimka ee soomaaliya isaga holeelaan dhammaadka sanadkan ee ka faysalow labadii ciwaan aynu ka soo xulannay bogga faafreebka wararka ee aaladda telegramka ayaanu halkaas kaga gudbaynaa markan waxaan soo qabanayaa websayteka calamada oo aynu ka soo xulannay ciwaanka ah muqdisho oo soo gaaray agaasimaha sirdoonka dowladda riddada ee turkiga iyo kulamo uu muqdisho kula qaatay madaxa kooxda riddada haddaba sheekada taliyaha sirdoonkan waa maxay faysalow elowareedyo xog ogaal ah ayaa waxa ay ku soo waramayaan in socdaalka taliyahan sirdoonka riddada turkiga m i t oo ah mid qarsoodi ah uu soo gaaray muqdisho halkaasina uu kula kulmay madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya murtad xasan garguurte iyo taliyaha hay-adda sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ee nisa murtad cabdulaahi maxamed shambalowshe murtad xasan sheekh maxamuud ayaa xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha sirdoonka dowladda riddada ee turkiga waxaana la sheegay in ay ka wada hadleen xiriirka dhanka amniga ah ee ka dhexeeya dowladdan riddada ah si gaar ah midka sirdoonka iyo dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa falankayaasha gobolka waxa ay sheegayaan in sarkaalkan socdaalka qarsoodiga ah ku yimid magaalada muqdisho uu ujeedkiisu yahay la kulanka xasan garguurte oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya kaas oo turkiga siiyey kuna wareejiyey khayraadka ummadda soomaaliyeed haddaba faysalow imaatinka agaasimahan sirdoonka ee dowladda dabadhilifka ee turkiga ee magaalada muqdisho waxa ay kusoo beegmaysaa xilli tan iyo bilowgii sanadkan xukuumadda ankara ee kooxda riddada ka saxiixatay laba heshiis oo turkiga awood u siinaya maamulka badda iyo bariga soomaaliya turkigana turkiga ayaana sheegay in heshiisyadaas xaaraanta ah gaar ahaan midka shidaal baaristiisa uu bilaabmi doono sanadka ka waa sida iyagu ay la tahay sidoo kale safaaradda dowladda turkiga ee magaalada muqdisho ayaa maanta xafiiskeeda ugu yeertay taliyaha ugu sarreeya maleeshiyaadka murtadiinta murtad ibraahim sheekh muxyadiin waxayna sheegtay in safiirka safaaradda iyo taliyaha riddada ay ka wada hadleen arrimo kala duwan waataa faysalow waxaa markan soo qabanayaa websayteka caalamiga ah ee radio alfurqaan qodobo badan ayuu websayteku boggiisu maanta ku daabacay laakiin waxaynu ka soo qaadanaynaa laba dhacdo oo keliya oo aynu kasoo door xulanay weeraro lagu naafeeyey murtasaqada xisaamul amni oo ka dhacay gudaha waddankaasi yeman mujaahidiinta alkaacida ee ka dagaalamaysa dhulka jasiiratul carab ayaa fuliyey weeraro khasaaro badan dhaliyey oo lala beegsaday maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni loogu yeero ee ay tababartay dowladda imaaraadka carabta weerarka koowaad oo qarax loo adeegsaday ayaa maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni lagula beegsaday deegaan ka tirsan mandiqada muudyah ee dhacda gobolka abyan ee dalkaasi yeman qaraxa ayaa haleelay gaari nuuca loo yaqaano cabdibilaha oo ay wateen maleeshiyaadkan calooshood u shaqaystayaasha ah ee imaaraadku tababartay kuwaas oo u qaybsamay wax dhintay iyo wax dhaawacmay sawirro la arkaya ayaa muujinayay qaraxa oo dhacaya iyo sidoo kale qiiq iyo holac oo cirka isku shareeraya iyo gaarigii oo basbeelay war ka soo baxay mujaahidiinta ansaaru shareeca ee ka jihaada dhulka jasiiratul carab ayaa lagu sheegay in weerarkan qaraxa ah lagu dilay ugu yaraan lix ka mid ah murtasaqada xisaamul amni laguna dhaawacay sideed kale sidoo kale waxay mujaahidiinta ansaaru shareeca fuliyeen weerar kale oo qarax ah kaas oo lala beegsaday murtasaqada imaaraadka oo ka dhacay mandiqada almusaynaca ee dhacda gobolka shabwa faysalow qaraxa ayaa lala beegsaday maleeshiyaad lugeynaya oo ka tirsan xisaamul amni kuwaas oo ka soo baxay fariisin ay ku lahaayeen mandiqada waxaana lagu dhaawacay saddex askari howlgalladan ayaa qayb waxa ay ka yihiin xamlada sihaamul xaq ee mujaahidiinta ansaaru shareeca kaga hortegayaan gulubka maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni kusoo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee ku yaala koonfurta iyo bartamaha dalkaasi yeman faysalow xubinteenii hadalhaynta ciwaanadii doorxulkana waa iga intaa aad baad u mahadsan tahay walaalka rabaani intaadan xubinta ka bixin caawa maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysalow caawa ma jirin wax khabar weyn ah oo la hadal hayay maanta sidaa darteed adiga iyo dhegaystayaasha ayaan isakiin dhexbaxaya aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir rabaani ayuu kaasi ahaa
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العالم العزم جوادا خائلا يمنى ويسرى خاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا خاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا waa hagaag dhegaystayaal faareebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee al andalus markana deegaanada puntland isimada iyo odayaasha dhaqanka deegaanadaas uu ka arrimiyo maamulka ashahadala dirirka ah ee loogu yeero puntland ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan in dekadda garacad lagu wareejiyo imaaraadka oo sida la sheegay dhowaan halkaa la geeyey saraakiil ka socotay imaaraadka isimada puntland ayaa sheegay inay arrinkaas si weyn uga soo horjeedaan isla markaana aysan aqbali doonin madaxweyne siciid cabdulaahi deni waxaan uga digayaa faragelinta beelaha iyo isimada dhexdooda ah siduu u fogeeyo isimada oo beelaha u dhowaysto waa siduu isleeyahay beeluhu isimada odayaalo ah ayna hoos tagaan waa puntland oo dhan waxaan sheegayaa haddii sidaas madaxweyne deni uusan ka waantoominna wax badanoo haddeer fiican oo la hagaajin karo baa xumaanaya midda kale waxaan ka warqabaa dekadda garaacad in la geeyey toddobaadkan gudihiisa niman ka socda imaaraadka waana la gurgurinayaa dekeddaah iib weeye dekeddaas garacad imaaraadna lama keeni karo etoobiyana lagalama tashan karo annagaana maal gashannay oo communitiga baa maalgeliyey dowladu ma maalgelin sidaa waa in loo ogaadaa waxaan annagana kala tashan oo aanaan waxba ka ogeyn kama fulayaan madaqadda aan joogno taa waa in loo ogaadaa haddii la damco waxaanaan tala ku lahayn waxba ka ogeyn in laga fuliyo dekeddaa ma suuroobayso waxaan markaa rabnaa in la geeyo awood ciidan oo ka waardiyeysa dugaagga iyo dadka rabaan inay beecsadaan dekeddaa
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد waa hagaag dhegaystayaal weli faafreebka wararka ayaanu ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aanu ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaaqsa waxaa xubintan soo jeedinaya walaalkeen ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aanu ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqaymo waxay ka geysteen xaafado ka tirsan magaalada khaza halkaasoo ay ku shahiideen dad filistiiniyiina waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa shan xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya toddobiyo afartan ruux oo filistiiniyiin ah oo caruur ay ka mid ahaayeen halka ay ku dhaawacmeen koob iyo lixdan kale oo shacab filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu xasuuqyada iyo gumaadka ay ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada rafax iyo sidoo kale mandiqada khan yunis oo labaduba dhaca koonfurta magaalada khaza halkaasi ayaa lagu soo waramayaa in yahuuddu maanta ay si daran u duqeeyeen dad shacabna ay halkaa ku laayeen haddaba gumaadka ugu daran yahuuddu waxay ka geysteen mandiqada rafax halkaasoo ay ku shahiideen dad ka badan labaatan ruux oo filistiiniyiin ah oo carruur ay ka mid ahaayeen hooyo filistiiniyad ah oo wiilkeedu uu ku shahiiday duqayntii yahuuddu ay maanta ka geysteen mandiqada rafax ayaa ka soo muuqanaysa muuqaallo warbaahintu maanta baahinayeen waxayna hadallo qiimo badan ka jeedisay istishaadka wiilkeeda oo ay dul taagnayd markaasi
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك يا الله بليتني يا يا رب في المرض قلت لك الحمد لله قصفت بيته قلت لك الحمد لله أثرت ابنه قلت لك الحمد لله استشهد ابنه قلت لك الحمد لله وهي الله وهل من مزيد برضه الحمد لله حتى ترضى حتى ترضى يا الله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك الله يسهل عليك يما الله يحنن عليك يما مش خساره في ربنا haddaba xasuuqa ay yuhuuddu ka geysteen mandiqada rafax sidaan hore u sheegnay waxaa ku shahiiday carruur mid ka mid ah dadkii ka agdhowaa goobta yuhuuddu ay duqeeyeen ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen حوالي الساعة 12 ونص في الليل قصفوا البيت بصاروخ يعني دمر الدنيا وعملوا مجزرة وقطعوا xalay saacaddu markii ay ahayd lix saac iyo bar habeennimo yahuuddu waxay duqeeyeen gurigan waxayna ku dhufteen saaruuq dhulka la simay waxay ku kaceen yahuudda xasuuq waxayna laayeen dadkii shacabka ahaa ee gurigan ku sugnaa waxaa noo suurtageli weyday oo nagu adkaatay in aan aqoonsanno dadkii halkan ku shahiiday maadaama ay googo'een dadka halkan ku shahiiday waxaa ku jiray carruur yaryar oo ilaa haatan burburka dhismaha ku hoos jira kuwaasi oo aan awoodi weynay in aan soo saarno qoyska gurigan ku sugnaa xilliga duqayntu dhacaysay waxay gaarayeen ilaa afar iyo toban ruux toddoba ka mid ah dadkaasi oo shahiiday waa kuwan horteenna yaalla allah ha u naxariisto saddex ruux oo kale oo qoyska ka mid ahaana iyagoo shuhadda ah ay guriga la duqeeyey weli ku jiraan waxaa duqayntan ka badbaaday afar ruux duqayntan waxay ka mid tahay xasuuqa bahalnimo ee yahuudda geysanayaan kaas oo aan lahayn wax hadaf ah islamarkaana aan cidna u aabbayeelinin dadkan shahiiday waxay ahaayeen kuwo aan waxba galabsan oo aan dembina gelin يعني اللي تبقى الله أعلم الله أعلم حوالي أربع أشخاص فهذا كان طبعا نتيجة العملية الهمجية اللي كانت لا على البال ولا على الخاطر ناس أبرياء لا لهم ذنب ولا لهم علاقة في أي شيء waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda sida ay sheegtay waxda caafimaadka khaza tirada guud ee dadka shuhadada ayaa iminka gaartay afar iyo soddon kun shan boqol soddon iyo shan ruux inay shahiideen halka dhaawacana uu marayo toddobaatan iyo toddoba kun toddoba boqol iyo afar ruux oo filistiiniyiin ah inay dhaawacmeen bal markaana aan eegno halkee ayay maraysaa khaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yahuudda xoogaga muqaawamada reer falastiin waxa ay sheegeen in saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ay ku beegsadeen ciidanka yahuudda oo ku sugnaa gudaha magaalada khaza waxay sheegeen in kamiinno iyo qaraxyo ay la egteen yahuudda sidoo kale yahuuddu waxay qirteen in laba sargaal oo ka tirsanaa ciidankooda lagu dilay howlgalladii ugu dambeeyey ee khaza ka dhacay halka sargaal saddexaadna lagu dhaawacay weerar ay la kulmeen ciidanka yahuudda oo ku sugnaa bartamaha magaalada khaza muqaawamadu sidoo kale maanta waxay baahiyeen muuqaal ku aadan weerar ay ku gubayaan mid ka mid ah katarabiilada ay isticmaalaan ciidanka yahuudda iyadoo muqaawamaduna gaariga ay ku gubeen qadiifadda loo yaqaana alyaasiin boqol iyo shan dhinaca kale camaliyad keliyaduulnimo ah oo uu fuliyey nin muslim ah oo u dhashay waddanka turkiga oo afar iyo soddon sano jir ah ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada qudus waxaana uu mindi ku weeraray askar yahuud ah oo boolis ah oo ku sugnaa magaalada qudus isagoona dhaawacay sargaal yahuudi ah oo boolis ahaa iyadoona ruuxii muslimka ahaa ee weerarka fuliyana halkaa uu ku shahiiday kadib markii yahuuddu ay togteen warbaahinta yuhuuddu waxay sheegeen in ninkani turkiga ah ee howlgalka fuliyey uu ahaa dalxiise shalayna uu soo gaaray dhulka filistiin ee yahuudda lagu deegaameeyey kadibna maanta uu fuliyo howlgalkaasi xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khasana caawa nagaynta waa hagaag dhegaystayaal markana magaalada muqdisho ganacsatada iyo wadayaasha gaadiidka magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya burburka wadooyinka iyo bulaacadaha ku soo furma xiliyada roobka ay ka da'aan degmooyinka gobolka banaadir haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku nool magaalada muqdisho oo arrinkaa ka cabanaya iyagoo dhanka kala sheegay in maalin walba wadooyinkaas looga qaado lacago canshuura oo baad ah oo maamulka murtadiinta ee gobolka banaadir dadkaasi uu ka qaado wallaahi waddadan inuu dhibaataan ku qabnaa dhibaato waxaa waaye carratuulaa la suubiyey laamigii waa qodeen meelay inta ka buuxsheen ee carradii nagaga tageen ma garata wax naga qaadaya male suwaaladda waa kuu dheertahay wasaqda waa kuu dheertahay musqulaha waa noo dheer yihiin habeenii maalin canshuur baana laga qaadaa tirismitaala na laga qaadaa saddex biloodna na laga qaadaa boono aanan dhammaanayno maalin walbaana laga qaadaa waddadan dhib weyn baan ku qabnaa wax laga qabtaana ma leh masaakiin baana waa ku dhibtoonnay ma garata maay maay waxna lagu soo celiyo ma leh waxna lagu soo celiyo ma leh inna laga qaada mayne wallaahi runtaa waaye madaxtooyaday ku dhowdahay waa waalbowlihii dhammaa marka in sidii il gaara loo loo fiiriyo aya loo baahnaa oo ayadaa il gaara loo si fiican loo fiiriyo danba lagama leh tan nin fiirinaya male walaa xildhibaan walaa wasiir nin wallahi saa u eegaya ma leh waa ag maraa waa ka tagaan haa dhibaataan ku qabnaa wallahi baabuurta sitimaankii toddoba mar baan bala sareeyay jabaa inaan ka subinaa maalin ilaahay keenno aan ka subinaa wallahi awalna intuuna wax ka qaban uu carradaa naga qaada carrada uu nagu lalagu dhibay ee tuuran meel walba in laga qaado waxaan ka mid ahay ganacsatada waddadan ku ganacsato oo runtii laga qaada dhaqaalaha canshuurta sida shatiyo oo kale sannad walba waxaanaa laga qaadaa shati labaatan iyo shanta bisha markii la gaara sannadka macnaha sida janawari shan iyo labaatankeedoo kale xilliga shatiga laguu jaray marka la gaaro wakhtigeedaa laguu imaanaa iyadoo hal minid ka dhinneen waxaa laguugu cadaadinaa inaad shatiga jarato oo lacagtii aad bixiso haddana taas ay tahay waddadii sidaan waaye aa u jeeddaan biyaa jaray wasakh waa la dhagax dhigay lacagaanaa laga qaaday xataa oo waddada lagu dhisaaya ilaa hadda ma hayno ganacsiga wuxuu qarka u saaran yahay inuu xirmo albaabada ay xirmaan wallaahi taas aadan oo la yaabannahay annagoo ganacsigeenna uu xirmaayo maalintii zero bonty five dollar xataa nama soo gasho taasoo sabab u leh waddadaas
waddadan waxaa waaye afar labaatan sac waa ka shaqaynaa dhibka aan ku qabno waxaa waddada waa jajaban tahay waa waddada keliya oo madaxweynaha deriska la ah oo la rabay in la koontaroolo marka ugu horraysa wax laga qabto ayadiina waa taas asaasa ujeeddaani u taallaa waddada keliya oo afar labaatan saca marto aa ku soo baxdo magaalada aad ka warqabto waaye inaan anaga meeshaan nololadaabiyo waxaan jecelnahay inaa anaga sidaan aan shicib aan u nahay dhallinyaro aan u nahay shaqaleey aan nahay rag shaqaystaan nahay waxaan jecelnahay inaan waddadaanaan ku shaqaysanaa waddadaanaa noogu nadaafiyo meel walba nool gaabeeyo ayaan jecelnahay saafileynayna anaga waxaa aan nahay mootaaley habeeskeenna iyo muhiimaddeenna fikraddeenna waxa waaye shaqo shaqadeennayna markaa intay ku jirtaa iiqahan iyo rafaadkaanaa ku dhex jirnaa aana lax bixiy soomaaliyeed taasaan ilaahay dantiina ka fikira
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka faafreebka wararka ayaanu dhegaystayaal isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin soo koobi doonta kuma ayuu ahaa geesigii ay gaalada ruum ka hebaysan jireen ee magaciisa ay ku xardheen kiniisadahooda cabsi ay ka qabeen owgeed xilligii umawayiinta warbixintan waxaa soo jeedinaya walaalkeen xaaris cabdulqaadir wuxuu ahaa geesi taariikhdii amawiyiinta ku dhex lahaa kaalin muuqataa oo jihaadkii ka dhanka ahaa gaaladii room wuxuuna ku tilmaanaa geesinimo dheeraad ah iyadoona caalimkii mascuudi kitaabkiisa muruuju dahab ee qarnigii tobnaad ee milaadiga uu ku sheegayo in geesigan uu ka mid ahaa muslimiinta ugu caansan ee magacyadooda lagu soo bandhigay kiniisadaha sidii ay gaalada uga hebaysanayeen awgeeda wuxuuna gacantiisa allah ku furay magaalooyin badan futuuxaadkaas oo ehel uga dhigay in magaciisa ay wax badan ka argagaxaan gaaladii reer ruum mu'alifkii kitaabka nujuum azaahir ah ayaa ninkan ku tilmaamay inuu ahaa mid ka mid ah amiirada dowladdii bani umaya isagoona qayb ka ahaa hogaamiyaashii ugu muuqday ee hoos tegaya maslama bin cabdilmalik ibnu marwaan islamarkaana uu ku helinayay khasawaadkiisa wuxuu ka degi jiray magaalada andaakiya isagoo ka qayb gala dagaalo badan gaaladii ruumna afka ciida u daray dulinnimo iyo cabsi xoogana dhaxal siiyey siiradiisa waxaa laga faafiyey beeno kala duwan halka lagu masabitay arrimo uu beri ka ahaa inkastoo arrimahaasi ay beeniyeen in badanoo ka mid a taariikhahanadii muslimiinta islamarkaana dhaleeceen been abuurka laga sameeyey taariikhdiisa dahabi wuxuu sheegay in warfidyaanada iyo kuwa soo tibiyay qisasta wax badan oo ah khuraafaad oo aan u habbooneen ay kasoo gudbiyeen siirada shakhsigaasi dhankiisa ibnu kathiir wuxuu kitaabkiisa albidaaya wanihaaya ku yidhi siirada ay caamadu xusaan ee isaga loo leexiyo waa been in waxba kama jiraan waa wax liitaa waa jahli weyn waa xadgudub cad oo fool xun arrimahaasna loogama sheekeeyo qof aan ka ahayn doqon ama jaahil aqoon xumadiisu ay hooseyso ayuu leeyahay shakhsiga aan ka hadlayna waa cabdulaahi albadaal wuxuu ahaa muslim mujaahid ah oo markii ugu horreysay kasoo muuqday dagaaladii u dhexeeyey muslimiinta iyo gaaladii bisandiyiinta horaantii qarnigii siddeedaad ee milaadiga wuxuu ka qayb qaatay xamalad dhowr ah oo ay dowladdii amawiyiintu ku qaaday imbaraaduuriyadii bisanda xaqaa'iqda taariikheed ee ku saabsan siiradiisu waa kuwo dhif iyo naadir ah hase ahaatee waxaa qisada siiradiisu soo kabcaysay wixii ka dambeeyey markii uu geeriyooday islamarkaana noqday shakhsiyad shacbiyadeed oo caan ka ah gudaha dadka muslimiinta markii uu cabdimalik ibnu marwaan wiilkiisa maslamo u diyaariyey duulaankii bilaadu ruum wuxuu madaxda reer jasiira iyo shaam waali uga dhigay cabdulaahi albadaal wuxuu cabdulaahi ahaa hogaamiye lagu xushay geesinimada iyo ammaanada iyadoona cabdilmalik uu u dardaarmay wiilkiisa maslama inuu si gaara ula saaxiibo wuxuuna markaas uga soo haray albaabka dimashik isagoo sagootinaya ciidankaasi waxay qisasta taariikhdu wariyeen sheekooyin cajiib ah oo muujinaya quwadda iyo geesinimadii ku jirtay albadaal waxaana ka mid ahaa in maalin uu baxay isagoo ula socon xitaa hal askari oo ka mid a ciidanka intii uu socday ayuuna sii maray beer wuxuu ka degay faraskiisa isagoo gudagalay inuu wax ka cuno beertaasi isagoo xaaladaas ku jira ayaa waxaa ku dhacay shuban markii uu fuulay faraskiisa ayay kusii xogeystay xaaladii wuxuuna ka baqay inuu dhaco sababo ku aadan tabardarrida arrinkaas ka dhalatay wuxuu ku horday faraska dushiisa isagoo aan garanayn halka uu kula wajahan yahay markii uu farasku gooyey masaafo dheer oo dhul ah wuxuu baddaal ugu dambeyn nasasho iyo waqti ku qaatay diir ama goob cibaado ay deganaayeen gaalada waxaana halkaas ka soo baxay haween ay la socoto gabar qurxoon taas oo dumarkii kale ku tiri soo dhoweeya iyagoona u sameeya cunto islamarkaana siiyey biyo cabitaan ah wuxuuna halkaas la joogay saddex maalmood intii uu ku sugnaa xaaladaas ayaa goobtii waxaa yimid badriiq ama shakhsi looga hibaysto gudaha dadkii gaalada ahaa oo soo doontay gabadhii qurxooneed waxaana dadkii joogay ay u sheegeen in guriga uu joogo nin wuxuu durbadiiba badriiqa isku dayay inuu dilo baddaal hase ahaatee ay ka celisay gabadhii ay ka amar qaadanayeen haweenkaasi ninkii gaalka ahaa ayaa ilaa galabnimadii maalinkaas joogay guriga wuxuuna ugu dambeyn fuulay faraskiisa wuuna dhaqaaqay baddaal ayaa isna soo istaagay si ay uga dabagalo balse haweeneydii ayaa ka celisay iyadoo uga baqaysa naftiisa hase ahaatee ma uusan aqbalin reebitaankeeda wuxuu weeraray oo uu ka dabagalay badriiqa iyo ciidankiisa wuxuu dilay hogaamiyahooda halka intii hartay ay carareen wuxuu soo qaaday madaxiisa isagoona la aaday deyrkii wuxuu la soo laabtay haweenkii isagoona ula tegay dhanka amiirkii ciidanka wuxuu amiirkii baddaal ku khiyaargeliyey inuu xusho mid ka mid ah dumarkaasi isagoona doortay mid uu qurxooneed oo uu guursaday haweeneydaas wuxuu aabaheed ahaa masiixi badriiqa kaasoo markii dambe uu baddaal warqad u qori jiray islamarkaana cilaaqo wanaagsan kala dhexaysay qisooyinkii ugu xiisaha badnaa ee laga soo wariyey baddaal waxaa ka mid ah in markii hishaam bin cabdilmalik uu u magacaabay in uu waali ka noqdo magaalada masiisa uu baddaal saryo u diray dhulkii reer ruum waxaana gebi ahaanbaa war laga waayey halkii ay ku dambeeyeen ciidamadaasi kadib markii in muddaha ay maqnaayeen wuxuu go-aansaday inuu isaga shakhsi ahaan usoo raadiyo raggaas halka ay jaani cirib dhigeen iyo haddii ay dhacdo in ay dhibaato kala kulmeen saliibiyiinta wuxuu fuulay faraskiisa isagoo socday ilaa uu ka gaaro cumuuriya wuxuuna garaacay albaabkeeda xilli habeen ah iyadoona markii uu waardiyuhu weydiiyey ku jawaabay waxaan ahay saaflihii boqorka ee loo soo diray badriiqa waxaan doonayaa in aan la kulmo markii gudaha loo geliyey xarunta wuxuu arkay boqorkii oo fadhiyo sariir wuuna dhinac fadhiistay wuxuu ku yidhi waxaan kula imid fariin ee waxaad ku amartaa asxaabtaada in ay bannaanka u baxaan markii la amray ee dhammaanba askartii banneeyeen goobta wuxuuna baddaal hoos ka xiray albaabka wuxuuna markaas kadib la soo baxay seeftiisa isagoo ku odhanaya waxaan ahay baddaal runta ii sheeg si ay qoortaada u badbaado wuxuuna badriiqii yidhi dalba waa lagu samaynaya waxa aad doonto wuxuu ku yidhi halkee ku dambeeyaan sariyadii ciidan ee aan soo diray wuxuu u sheegay inay ku hayaan goob ku taala dhulkaas isagoo tusaya warqad cadaynaysa run ahaanshiyaha warkiisa islamarkaana ugu dhaaranaya in warkiisa uu saxan yahay beenna ku dhiran karin wuxuu markaas si ay quwad ku jirta u dalbaday inuu usoo gacangeliyo ciidankiisa wuxuuna markii uu cunay islamarkaana cabbay isku deeriyey in uu gebi ahaanba ka soo baxo halkaasi badriiqii ayaana asxaabtiisa ku yidhi raaca ergeygii uu soo dirsaday boqorka wuxuuna baddaal u jihaystay togii uu badriiqu sheegay halkaas oo uu ka helay asxaabtiisa kana kaxeeyay isagoo dib ugu noqonaya magaalada masiisa oo uu waali ka ah xilligaasi daraa'ifta cajiibka ah ee geysigan laga wariyey waxaa ka mid ah in xilli habeen ah uu hal sari oo ciidan ku ambabaxay isagoo asxaabtiisana ay galeen mid ka mid ah tuulooyinka ay deganaayeen gaaladii room iskuna qaybiyeen waddooyinkeeda waxaana xilli uu marayay guri ay faynuus ka iftiimaysay uu maqlay haweenay wiilkeeda ku aamusinaysa magaciisa xilli uu oynayey waxayna ku lahayd waxaan kuu dhiibayaa baddaal si uu kuu kaxaysto waxaana wiilkeeda mar uu sii xoojiyay ooyinta ay ka soo qaaday sariirta waxayna ku tidhi qaado baddaalow wiilkan waxaana si lama filaan ah baddaal oo maqlayay uu yidhi waan qaadanayaa baddaal waxaa jihaadkii uu ku jira wax badan maankiisa ka mashquuliya xajka wuxuuna allah weydiisan jiray inuu soo xajiyo kadibna uu shahaado ku manaysto waxaana fursaddii xajka uu ka faa'iidaystay isla sanadkii uu shahiidayey sababta uu ku shahiiday waxay ahayd in liyon oo ahaa boqorkii room uu magaalada qostondiine ka soo baxay isagoo wata ciidamo boqol kun oo fardooley ah waxaana badriiqii uu baddaal ka qabay gabadhii aan kasoo sheekeynaynay uu khabar u soo diray wiilkii uu sadago u ahaa wuxuu uga warbixiyay arrinka iyadoona baddaal uu warkaas gaarsiiyey amiirkii ciidanka oo ahaa maalig ibnu shabiib kaas oo sheegay inay muhiim tahay in dhufays ay ka dhigtaan magaalada xaraan halkaasna ay joogaan inta uu sulaymaan ibnu hishaam ugu soo gurmanayo ciidan cusub baddaal ayaana arrinkaas ka soo horjeestay waxaa fooda isdara labadii ciidan dagaal adag ayaana dhacay oo baddaal ku jiray geesyadii hurinayey qofna kuma dhiiranayn inuu sheego magaciisa iyagoo uga baqaya ruumka inuu maqlo oo ay gooni u ogaarsadaan maadaama uu weerarku ka yimid dhankooda qaar ka mid a ciidanka ayaa si aan qasad ahayn ugu dhawaaqay magaca baddaal waxaana markii fardafuuladii ruum ay maqleen magaciisa ay mar qura ku qaadeen hal xamlo iyadoona uu dhacay geesigii waxaana uga sii tallaabeen dhanka kale iyagaoo dilaya islamarkaana qabsanaya maxaabiis waxaa sidoo kale la dilay amiirkii weynaa ee isaga ka sarreeyey ee maalig ibnu shabiib waxaana niyadjab uu ku yimid muslimiinta kuwaasoo u dhaqaaqay oo dhufays ka dhigtay magaaladii oo burburtay liyon oo ahaa boqorkii saliibiyiinta ayaa istaagay goobtii lagu dagaalamay balse wuxuu arkay baddaal oo ay nafta ku dambayso wuu la hadlay oo wuxuu ku yidhi waa maxay abuuyaxyow sidan wuxuu ku jawaabay ma sidan ayaad u dishaa geesiyada oo aadan awood u lahayn inaad si toosa u wajahdo liyon ayaa u yihi dhakhaatiirta si ay u daaweeyaan oo ugu dambeyna u istaago libaaxa si uu xaqiisa u dhacsado ma dhicin oo way awoodi waayeen inay wax ka qabtaan wuxuu liyon mar kale yidhi ma jiraa waxaad u baahan tahay wuxuu ku jawaabay haa haddaba muxuu yahay uu yidhi liyon dalabkaas wuxuuna baddaal yidhi waa inaad ogolaataa in maxaabiista muslimiinta ee aad gacanta ku hayso ay kafanaan igu tukadaan sidoo kalena ay aasaan kadibna aad sii dayso wuu sameeyey dalabkii isagoona sii daayay dhammaan maxaabiistii uu gacanta ku hayey kadib markii uu garowsaday halka laga canaantay ogaadeyna in uusan u dhigmin shakhsiga nolosha ku ciqaabay ciidamadii gaalada ruum liyun ayaa u jihaystay halkii ay joogeen muslimiintii dhufaysada ku jiray isagoona halkaas ku hareereeyey hase ahaatee waxaa soo gaaray khabar sheegaya in dhankiisa uu kusoo wajahan yahay sulaymaan ibnu hishaam iyo ciidankiisa wuxuu go'aansaday in uu cararo isagoo dib ugu noqonaya magaalada qusdandiiniya
النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري guud ahaanna caawa intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballanna inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا